بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalada islaamka ah uu kusoo dhawaada koorsadii aynu ku baranaynay tafsiirka qur-aanka kariimka insha allahu tacaala walaalayaal waxa aynu maanta wixii ilaahay inaga inoo ogolaado ilaahay subxaana wa tacaala aynu fasiri doonaa suuratu alhumaza waylun likulli humazatin lumaza suuraddaas ayaynu fasiri doonaa insha allahu tacaala wixii ilaahay subxaana wa tacala inaga ogolaado suuratu lhumaza ama weylun likulli humazatin lumaza suuraddaasi walaalayaal waa suuradda suurad makiya wey waa suurad kusoo degtay magaalada maka maka almukarama ayay kusoo degtay waa suurad ka kooban sagaal aayadood waxay ka kooban tahay sagaal aayadood ayay ka kooban tahay waxay kaloo ka kooban tahay kelmadaheeda ama erayada marka la isu geeyo waa shan iyo soddon kelmadood iyo boqol iyo saddex iyo soddon xaraf ayay suuraddaasi markaa ka kooban tahay insha allah ilaahay subxaana wa tacaala suuraddan wuxuu kaga waramayaa arrimaha markaa waxyaalaha la ydhahdo xant iyo min dadka bani aadamka la ceebeeyo ama la duro dadyowga noocaasa buu ka waramaya ilaahay sidoo kale ilaahay wuxuu kaga waramayaa suuraddan dadyowga maaragtay xoolaha faraha badan intay shaqaystaan sababta ay u shaqaysanayaan ay tahay in iyagoo u malaynaya inay adduunyada ay ku waarayaan oo halmaamay oo ka mashquulay muhiimadii koowaad ee adduunyadaba loo keenay oo ahayd inay ilaahay caabudaan subxaanahu wa tacaala marka waynu iska bilaabaynaa insha allahu tacaala walaalayaal ilaahay wuxuu ku bilaabay bisinkiibaa ku bilaabanoo ilaahay wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim ku bilaaban magaca allah allahaasoo naxariista naxariista guud iyo naxariista gaarkaaba ilaahay baa naxariiste weylun likulli humazatin lumaza weylun hoog baa u sugnaaday ama halaag baa wuxuu u sugnaaday likulli humazatin lumaza likulli kulli yacni waa dhammaantood ama mid kastoo humazatin yacni wax xanta ama xantiisu fara badan tahay lumazatin sidoo kalena wax ceebeeya oo dura subxaan allah dadka ayuu ceebayaa waanu duraa alladii kaasoo jamaca ururiyey wuxuu ururiyey hee maalan xooluu ururiyey oo wacadadahu wuu tiriyey xoolihiino waa xoolihiina waa tirsado waa u tiro koobsan yihiin yaxsabu wuxuu u milaynayaa ama uu filayaa ayuu isleeyahay anna maalahu xoolihiisaasaa akhladahu isaga markaa waarinay wuxuu isu haystaa adduunyada in uu ku waarayo xoolihiisaas subxaan allah kallaa ayuu ilaahay yidhi maya sidaa maaha kallaa maya sidaa maaha layumbadanna waxaa lagu tuurayaa filxutamati naarta la ydhaahdo cadaabka la dhaho xutama waa magac ka mida magacyada naarta subxaan allah ilaahay wuxuu yidhi wamaa adraaka oo maxaa ku ogeysiiyey ma taqaanaa sideed ku garatay mal xutamatu waa maxay cadaabka naareed ee xutama loo yaqaano naarullaahi ilaahay baa ka jawaabo wuxuu yidhi naarullaahi xudamo waxaa loo yaqaanaa waa naarullaahi waa naarta ilaahay wax uu ku cadaabo wey almuuqida almuuqada taas oo shidan ama la horiyey taas oo shidan ama la horiyey subxaan allah ilaahay baan ka magan galnay allatii naartaasoo tadalicu markaa waxa weeye tadalicu waxay gaadhaysaan ama ay yani gubaysaa bimacnaa taxriqu waxay gubaysaa cala alafidati qalbiyada waxay gubaysaa qalbiyada ayay gubaysaa subxaan allah inahaa calayhim muqsadatun naartaasina waa mid ayada ku daba waa mid gaalada ku dabaqan oo lagu daboolaya naarta naartii baa lagu daboolaya walciyaadu billah fii camadin mumadadatin sidoo kalena tiirar ayaa markaa lagu ekaysiiyey oo waxaa loogu talagalay inaanu gaaladii ka bixin ama aanay ka cararin marka waa naaraha ilaahay subxaana wa tacaala uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu wax ku ciqaabo ilaahay baynu ka magan galne marka suuraddu waxay ka waramaysaaba si guud haddaynu tilmaamno waxyaalaha sifooyinka dadka noocaasa leh ee xanta badan alhumaza waa maxay ilaahay wuxuu yidhi weylun hoog baa sugnaaday weylun waa maxay weylun walaalayaal waxa weeye laba macnoba way yeelataa mar waxay noqotaa hoog iyo halaag waa hoog iyo halaag subxaan allah sidoo kalena waxaa loo yaqaanaa weyl cadaabka naareed waadi ama tog ku yaala cadaabka naareedna waxaa loo yaqaanaa weyl baa loo yaqaana subxaan allah idan macnaheedu maxay noqonaysaa markaa walaalayaal weylun hoog baa sugnaaday ama halaag baa sugnaaday ama waadiga iyo togga naarta ku yaalla baa u sugnaaday likulli mid kasto ama kulligoodo ama dhammaantood humazatin lumazatin humazatin waa maxay waa mid xam badan xam badan subxaan allah ama duris badan lumazatinna waa caabayd humaza lumaza waa maxay macnaheedu waxaa la tilmaamayaa sababta ay suuraddu kusoo degtay waxaa la yidhi nin la dhihi jiray akhnas ibnu shariiq ayay kusoo degtay suuraddani oo ninkan akhnas ibnu shariiq la dhahaa wuxuu ahaa nin hadal macaan oo dadka markaa qanciya oo hadalkiisu fiican yahay laakiin qalbiga iyo niyadda ku qarsan jiray waxyaalo fara badan oo u karaahiyeysanaya inuu diinta ilaahay karaahiyeysanayo waxaasuu ku qarsan jiray subxaan allah sida aawadee suuraddana soo degtay culimo kale waxay dhaheen maya suuraddan sababtay kusoo degtay waxay ahayd ninka la dhahdo maaragteen umaya ibnu khalaf gaalkii weynaa ayaa wuxuu ahaa nin indhahiisa sidaasuu u eegi jiray dadkuu ku duri jiray macnaha carabkana yacni wuu ku xaman jiray nebigu soo jeeduu xaman jiray nebigu markuu tagana wuu xaman jiray maxaa looga jeeda macnaha markuu nebigu la joogana waxbuu ka sheegi jiro wuu dhaleecayn jiro wuu aflagaadayn jiro caydii adduunka ugu weynayd buu soo jeedin jiray markuu nebiga moxamed tagana calayhi salaatu wasalaam sidoo kale cay aanu nebigu arkaynin intuu ka maqan yahay oo caya ayuu u miisi jiray marka waxay leeyihin culimmadu suuraddani waxay kusoo degtay sidoo kale ninka la dhahdo umaya ibnu khalaf laakiin culamaau taabiciin sida yani taabicigii weynaa mujaahid raximah allahu raxmatan waaseca wuxuu leeyahay isagu maye suuraddani cid gaara kuma socoto buu yihi ee waa suurad caama oo cid kastoo sifooyinkan laga helo waxa weeye ayay ka waramaysaa abaalkoodii iyo cidhibdamboodkoodii iyo masiirkoodii ayay ka waramaysaa marka humazatin markaa waxay dhaheen culammadu laba qaabba way ku fasireen qolo waxay dhaheen waa xant oo waa xanta badan subxaan allah oo xantu waa maxay xantu waxa weeye markaynu eray bixinta isnidhaano eray bixiya xantu waxay tahay waa walaalkaa oo aad ka sheegtid wuxuu necab yahay walaalkaa oo aad ka sheegtid wuxuu necab yahay ayaa xan la dhahaa subxaan allah ha kula jooga ama ha kaa maqnaado yacni waxa weeye waa adigoo xantay oo w waxa weeye isagoo wax xun oo u necab yahay adoo ka sheeg ama cay ha noqoto ama dhaleecayn ama sirtiisood kashifta ha noqoto walciyaadu billaah iyo waxyaalaha iyo dacaayad iyo kaftanka mararka qaarkood uu qofku necab yahay waxay soo gudagelaysaa nam yacni waxay soo gudagelaysaa xantaas ayay soo gudagelaysa lumazatin waxaa looga jeedaa bay dhaheen culimmadii waa durid iyo ceebayn allahu akbar waa durid iyo ceebayn durid iyo ceebayntu walaalayaal waxa weeye qof muslima ayaa waxa weeye waa xasadki iyo xaasidnimada keena walciyaadu billah qof muslima ayuu shaksigii xaasi ayuu xaasidayaa markuu xaasido dabadeedna wuxuu isku dayayaa inuu qofkaa markaa in uu dabagalo oo uu waxa weeye gurigiisa iyo ehelkiisa iyo qoysaskiisa iyo dadkaa uu dabagalo oo uu jaasuusu noqdo subxaan allah dabadeedna uu wax sir ah uu soo ogaado sirtaana dabadeedna uu adduunkao dhan uu ku faafiyo oo dadkao dhan uu u qaybiyo waa lumasa walciyaadu billah wuu ceebaynaya waa ceebtiisii ayuu bannaanka soo dhigayaa halkii ay ka ahayd qofka muslimkaa inuu qofka kale ee walaalkii ah haddii uu ceeb wax ceeba uu arko matalan oo kale waa inuu qariya lianna rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi man satara musliman satarahu allah ilaahay bal igu fiirsada walaale qofka ruux muslim ah astura ilaahay baa asturay inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahayna waa kiinagu lahan laa tajasasuu war ha isjaasuusina oo ha isbasaasina oo ha isceebaynina oo hadallo xunxun iyo naanayso xunxun ha isugu yeedhina subxaan allah marka halkaa maxaynu ka fahanay walaalayaal waxaynu ka fahanay kun kastoo xam badan iyo kun kastoo durid badan oo ceebeeyo bani aadamka waxa weeye ilaahay wuxuu u diyaariyey hoog iyo halaag ama waadiga naarta ku yaalla ayuu ilaahay u diyaariyey subxaana wa tacaala ilaahay baynu ka magan gal bal markaa walaalyaal waxa weeye waxaad qiyaastaan baaraka allahu fiikum waxaad qiyaastaan maanta so waxyaalaha xantu soo ma lagama dhigan barnaamijyo tviyadu ay soo daayaan iyo idaacadu waa xan hadda waa xan weeye walaalkood oo aan la joogin wuxuu necab yahay subxaan allah ayuu ayuu akrinaya inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun waa barnaamijyo dhan oo waxa weeye marka lala hadlana waxay leeyihiin tviyadu waxay dhahayaan ama social media marka lala hadla wuxuu leeyahay waa barnaamijka ugu xiisaha badan ee le ugu daawashada badan sidee baan u joojin karaa subxaan allah xantu markaa walaalayaal dhibaatadaasay leeda ilahay baynu ka magan galnay waa yahay waxaa kaloo sifooyin kalena waa leeyahay shaksigani oo shaksigani waaba gaal weeyaan qofka sidan u dhaqmaya walciyaadu billah alladii buu ilaahay yidhi alladii jamaca maalan wacaddada waa kii intuu ururiyey xoolo ayuu ururiyay maalku waa xoolaha xooluhu noocay doonaan bay noqonayaan lacag bay noqon karaan xoolaha kale adhiga iyo geela iyo lo-da iyo fardaha iyo baqasha iyo gamaanka waxaasoo dhan ayay noqon karaan marka alladii waa kii jamaca wuxuu jamciyey oo u ururiyey oo u koobay maalan xoolo wacaddadahu uu tiriyey cadadku waa maxay wacaddadahu waa maxay walaalayaal waa tiris waa cadadka soo maydaan maqlan waa tirin marka wuu tiriyo xoolihii subxaan allah milyaneer buu noqday wuu tirinayaa xoolihii midh kama baxsanayo zero point five kama baxsanayo islaamkuna yacni ma diidayo inuu qofka muslimka ahi uu xoolo yeesho waad yeelan kartaa xoolo intaad doonaysid laakiin laba shardi unbaa lagugu xidhayaa waa inad xoolaha waa inay xooluhu yihiin xoolo markaas xalaala waa inay yihiin laba waa inaad zakada ka bixinaysaa waa inuu xalaal ay tahay waxaanaad ka shaqaysanaysaa xalaal tahay iyo inaad zakada ka bixinaysa intaa haddii labadaa shardiya waaweyn lagaa helo khalaas intaad doontid shaqayso milyaneer noqo trilyon lacaga yeelo si aad doonaysid u cuncuntada cid kuu qasbaysa ma jirto mar haddaad zakadii iska bixisay khalaas zakadii iska bixisay two point five percent sanadkii aad iska bixisay marka labaadna waxaanaad shaqaysanaysaa ay xalaal tahay sidaad doontid ugu nicmaysa markaa adduunyada subxaan allah saad doontid baad ugu nicmaysan kartaa adduunyada kuna farax sidaasu ilaahay dhahay subxaana wa tacaala walidaalika falyafraxuu ha farxaan muuminiintu markaa ha ku farxaan muuminiintu ilaahay naxariistiisa ha ku farxaan markaa diinteennu macaankeeda waxaa ka mid a inoomay diidin inaanu xoolo badan aynu samayno waxa inoo diiday in aynu xaaraan ka shaqaysano iyo waxa inoo diiday in wixii waajibka inugu ahaa ee zakadii iyo sadaqadii inaynu ka bakaylno laakiin wixii intaa ka soo hadhay ee dhaldhalaalka adduunyada waa ku bannaan yahay oo waa la shaqaysan karaa weye walaale alladii waa kii jamaca ururiye maalan xoole ururiye wacaddadahu tiriyeyna yaxsabu wuxuu u malaynayaa anna maalahu xoolihiisaasi akhladahu inuu ku waarinayo adduunka adduunka ayuu u malaynayaa xoolahaasi inay ku waarinayaan subxaan allah maxaa looga jeeda waxaa looga jeedaa waxa weeye siduu xoolaha ugu jiray oo u daba socday ayuu walciyaadu billaahi ilaaway yacni cibaado ilaaway oo ilaahay ka cabsi uu ilaaway waqtigiisii boqolkiiba boqol wuxuu siiyey adduunya wey adduunya ayuu siiyey walciyaadu billah ilaahay wuxuu dhahay kaa wuxuu ballan qaaday kallaa sidaa maaha malaha uu malaynayo inuu adduunka ku waarayo sidaa maahee layunbadanna waxaa lagu tuurayaa kaa filxutamati cadaabka naareeda xutamaa lagu tuuraya wamaa adraaka malxutama oo maxaa ku ogeysiiyey rasuulka ilaahayow oo ma taqaanaa rasuulka ilaahayo xutama waxay tahay xutama waxa weeye ilaahay baa kuu sheegay oo wuxuu yidhi naarullaahi waa naar ilaah weeye naarullaahi waa naar ilaahay almuuqadati la shiday oo la holciyey oo la huraysa weeyaan allatii naartaasoo weliba tadalicu yacni gubaysaa cala al afidati qalbiyaday gubaysaa afida fu-aadku waa maxay xarunta laabtaadaas iminka laabtaasaad leedahay bani aadamkii suduurtaas waxa weeye walaalayaal suduur baa loo yaqaanaa suduurtaasi xarun bay leedahay xarunta ku taalla waxaa la ydhahdaa qalbi qalbi baa la ydhahdaa xarunta laabtu ay leedahay laabta qalbigaasa xarun u ah qalbiga laftigiisana xarun buu sii leeyahoo xarunta iyo markaska iyo santarka waxaa la dhahdaa fu-aad maxaa la dhahaa fu-aad marka halkay naartu gubaysaa halkaasay soo gaadhaysa halkaas ayay soo gaadhaysaa fu-aadka xaruntii wadnaha iyo xaruntii qalbiga ayay xitaa gaadhaysaa waa huroosheynaysaa weeye walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin inaha calayhim muusadatun inahaa ayadu waa waa cadaabkii naareed baa laga hadlaya calayhim gaalada korkoodii muusadatun bimacnaa mutabaqatun waa mid lagu daboolay waa lagu daboolay marka xagga sare way ka guban hoos way ka guban dhan kastaba way ka guban waa daboolan yihin daboolku waa qof dhan walba laga daboolay oo meel uu ka baxa uu waayey fii camadin mumadadatin tiirar baa markaa haya tiirar ayaa haya tiirarka culammadu waxay leeyihin waa albaabo adag oo aan laga bixi karaynin qolo kalena waxay dhaheen osa- yacni culammada ka mid a ee qofkii markii uu gubto walciyaadu billaahi rabbilcaalamiin walaalayaal qofkii markii uu gubto ayaa waxa weeye tiir buu noqonayaa tiir cadaabka saa u dhex yaalla ayuu noqonayaa dabadeedna ilaahay baa jidhkii mar kale cusboonaysiinaya oo maqaar cusub ayuu ilaahay saaraya subxaanahu wa tacaala maqaar cusub ayuu ilaahay ee qofkii saaraya dabadeedna holacii baa mar kale helaya dabadeedna waa gubanaya markuu huruushoodee uu sida looxa u dhaco iyo sida tiirka u dhaco haddana mar labaad baa loo celinayaa waana cid cadaab ku soconaysa il- yacni aan dhammaad lahayn allahuma inaa nacuudu bika min cadaabika ya ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala cadaabihiisa iyo naarihiisa ayaynu ka baryaynaa uu ilaa- ayaynu markaa ilaahay ka magan gelaynaa subxaana wa tacala oon ilaahay ka baryaynaa inuu naga fogeeyo allahuma najinaa min cadaabik ilaahay waxaa loo naylo naga badbaadiyo naga koryeela cadaabkaaga markaa suuradda fasirkeedii inahaas ayaynu kusoo gabagabaynayna insha allahu tacaala walaaladii u baahnaan koorsada waxaa gelaysaan corso com dabcan videogan aad daawanaysaan iyo isagoo maqal iyo muuqaalaba waan soo geli waan soo dhigi doonaa insha allahu tacaala hadda iyo kale ayaan soo geli doonaa si life ah aan usoo geli doonaa tafsiirka insha allahu tacaala wixii su-aale ah oo markaa waxa weeye aad u baahataan ama kelimadaha iyo ereyada aad fahmi weydaan waxaan idin siinayaa muddo laba daqiiqo saddex daqiiqo meelahaas insha allah dabadeedna waxa weeye wad- insha allah waan isweydiin doonaa sidoo kale laftigeedana waxaan uga faa'iidaysanaynaa haddii aad fahantaan casharka oo yacni sida aad aad fahanteen su-aalahan idinka weydiinaya sida markaa corso com laftigeeda markaa gashaan casharka aad baranaysaan waxaa jirta ka jawaab sowmadeen arkin meelaha ka jawaab inaad su-aasha ka jawaabaysid oo aad- waa inaad ka qayb qaadata markaa activitygii iyo yacni firfircoonidii ardayga looga baahnaa dabcan een- een, insha allahu tacaala een, ee, sidaas ayaynu yeeli doonaa insha allah waayo sidan aynoo fudud haddii ilaahay ka dhigo insha allahu tacaala baarak allahu fiikum wixii su-aal aad qabtaan waad iisoo gudbin doontaan haddii aanay wax su-aala jirinna anaa mid ama laba su-aala idin weydiin doona baarak allahu fiikum waayahay su-aashayda koowaad waxa weeye maa macnaa humaza humaza macnaheedu waa maxay maa macnaa humaza ereygaas iyo kelmadda humaza maxaa looga jeedaa oo macnaheedu maxay noqonaysaa kelmadda humaza macnaheedii waa in lai fasiraa insha allahu tacaala aamiin ereyga humaza iyo lumaza waynu soo marnay weylu likulli humazatin lumaza humaza maxaa looga jeedaa walaalayaal waa sifo een, uu dadka dadka qaar ay leeyihiin ilaahay baan ka magan galnay sifadaa maxaynu ku tilmaamnay Een, waxay dhaheen waa xamasho badan waxa weeye een, waa ilduufid ama waa xamasho badan ilduurid ama ilduurid yacni waa qeyb ka mid a un xamashada waa isha un inuu qofku kugu godo ama wejiga uu kugu gubo weeyaan walciyaadu billah waa xanta ama isha in lagugu gubo ama wejiga in uu qofkii uu waxa weeye uu kaa duro walciyaadu billah nacam Een, waayahay su-aasha labaad ayaan idin weydiin doonaa haddii ala ka dhigo layumbadanna kalaa layumbadanna kelmadda layumbadanna maxaynu ku fasirnay layumbadanna maxaynu ku fasirnay macnaheedu waa maxay marka layumbadanna macnaheedu maxay noqonaysaa insha allah Eh, su-aashaasaan kusoo gabagabaynayaa layumbadanna fi lxutama kalaa sidaa ma aha buu ilaahay dhahay ee waa si kale weeyaan sidii kale waa la kuu sheegay layumbadanna fi lxutama layumbadanna maxay waa maxay macnaheedu wuu geli doonaa ama wuu wa- wuu geli doonaa baa looga jeeda sax wuu geli doonaa wey wuxuu geli doonaa cadaabka naareed ee markaa xutama walciyaadu billah ilahay baan ka magan galnay بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وغفر الله لكم ونفعنا الله إياك إيانا وإياكم آه، إن شاء الله بالقرآن العظيم إلهي وحنا كبرنا سبحانه وتعالى إنه نوان فعو قرآن كوين عظيم كاه إلهي سبحانه وتعالى نفتي سهينا سوق عرسية دمانتين بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته